sameeyey beela saymarooba ulama saaro subaxdiina mayay dahay mayay dahay soo daashay dhibicii isna saymarooba ulama saaro subaxdiina mayay dahay mayay dahay soo daashay dhibicii idinkuso salaame soomaaliyay ma nabadba muqdishooy ma nabadba ismaayoy ma nabadba dhaabooy ma nabadba soo salaame kibow ma nabadba marka caday ma nabadba juharey ma nabadba kalad xawo ma nabadba
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka subax wanaagsan dhegeystayaal wahadaha kaad ka dhegeysataan subax walba raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha
subax wanaagsan subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dunto waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal mar kale kulanti wacan wanaagsan kusoo dhawaada barnaamij subax wanaagsan dhegeystayaal aalabak waxaan ku eegnaa xaaladihii ama xaaladaha ugu dambeeyey ee deegaanada idaacadda laga dhegeysto sida mudug iyo galgaduud iyo soomaaliya intaba dhegeystayaal shantii had baan naga maqlayaan dhegeystayaal afar laatanka saaci ugu dambeeyey hadalhaynta deegaankaaga iyo sida guud ee lagu waabaraystay goobaha ganacsiga waxbarashada caafimaadka isu socodka dadka iyo gaadiidka ayaan inta badan dhegeystayaal aan ku ogaana iyo axwaasha guud ee deegaankaasi ka jirta haddaba deegaankaad joogto miyi iyo magaalo iyo tuulo iyo degmo dhegeysta waad naga wadaagi kartaa adigoo naga soo wacaya lambarka hormuudka afar shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo waa afar shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad dhegeystayaal laga soo wici kartaan waa afar shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijkan waa subax wanaagsan anigoo sharmaarkaan idinla socodsiinaya dhanka farsamada waa saaxiibkii xasan axmed maxamed dhegeystayaal lambarkaas somtan oo naga soo wici kartaan eber lix labo shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo
subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicii isna saymarooba ulama saaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicii idinkuso salaame soomaaliyay ma nabadba
waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastooad noo maqlaysaan dhegeystayaashaanu jecel lahay barnaamijku waa subax wanaagsan dhegeystayaal farashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayay dhegeystayaasha naga soo wici karaan waa farashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo dhegeystayaal saaxiibayaal markaas ayaad naga soo wici kartaan dabcan waa farashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo dhegeystayaal saaxiibayaal sidoo kale isagoo samtala naga soo wici kartaan fariinna waa noogu soo diri kartaan waxaadna si guud nooga warramaysaa dhegeystay xaafadaad ku nooshahay degmada deegaanka iyo sida maaragtay looga waabaraystay dhanka ganacsiga waxbarashada isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo horumarada ka jira xaafadaada iyo hadalhaynta afaraatanka saac ee ugu dambeysay haddaba dhegeyste lambarkaan idiin sheegay oo furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad dhegeystayaal barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan iyo isagoo samteela sidoo kalena fariin aad noogu soo diri kartaan leylo oo joogta caabuud waaq ayaa fariin inoo soo dirtay waxay leedahay waa salaam iyo bahda raadiyo cadaado salaan kadib caabuud waaq saaka waa lagu fiican yahay waxbarashada iyo ganacsiga iyo caafimaadkuba waa okay hadalhaynta ugu dambaysana waxaa weeye shabaab oo soo galay deegaanka ceeldheere waayaa dhegeystayaal farashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka subax wanaagsan nagala qayb qaadan kartaan meel kastoo aad joogtaan waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan nagala qayb qaadaysaan fariin ayaa iisoo dhacday iminka waa aniiso oo joogta ducoley haddaan ka warbixiyo afartankii saac deegaanka wax dhiba kama dhicin goobihii caafimaadka iyo waxbarashada way shaqaynayaan hadalhayntana maanta saaka waa way shaqaynayaan hadalhaynna ma taagna saaka waan idin salaamaya wariyaasha radio cadaada gaar ahaana daadiyaha barnaamijka ay leedahay gabadhaasi aad ba mahadsan tahay dhegaystaha qadka ku jira ayaan fiirinaya halo asalaamu calaykum soo dhawo walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso walaal ku cel magacaagi halkaad naga soo wacayso
degmada cadaadaan kasoo wacaya walaale degmada cadaade barkadla maqsalla waa la yidhahdaa haye barqadla soo dhawo walaal bal nooga waran xaafada cadaada xaafadeed ka joogtaa
walaale waxaan ka joogaa meesha la yidhahdo xaafadda degmada
waayahay xaafadda aad ka joogto ma garanaysa miya
ya walaale xaafadda cadaada aad ka joogto ma garanaysa ama ama waaxda ka joogto
ah waan garanayaa haye
ya walaale haye xaafadeed ka joogtaa walaal
xaafadda waxaan ka joogaa meesha maaragtay buundada maaragtay buundada waayahay bal si guud uga waran meesha aad joogto xaaladeeda
aad iyo aad bay u fiican tahay walaale sharaf autogeedu waa degan yahay ganacsiyadii tukankoda gaadiidka waa degan yahay aad iyo aad buu degan yahay waayahay maxaa laga hadal hayaa halkaad joogto
wax dhiba oo laga hadalhayo ma jiraa waayahay aduba isaga dhegeystaha sida qiimaha badan oo nagala qayb qaata dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa cadaas weyn ma nabadba gaduud ma nabadba kacyoy ma nabadba sidoona so salaame dadkaygow ma nabadbahargeysoy ma nabadbaqosaasoy ma nabadbalasacano ma nabadbayawrahmay ma nabadba hawyogodon ma nabadba muqdishay ma nabadba
waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal dhegeystayaal ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ولا haye soo dhowo walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso
قلبنا ولا البلدان كذا وعيا haye Ee, أفرق walaal- waxaa usoo dhaafay waxyaalaha adeeryaal kama jira lagu nabad qabo caafimaadkii shaqada loo dareero maasha allah waayahay aad ba mahadsantaha gabadha sida qiimaha badan nagala qayb qaata saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka ayaan ku guda jirnaa meel kastoo aad joogtaan waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan nagala qayb qaadanaysaa dhanka fariimaha ayaan fiirin doonaa dhegeystayaal saaxiibayaal
Yeah. سيمر أوبا ولا مسار صبح دينا ما يدعي ما يدعي صوت شيء بعيد جسنا سيمر أوبا ولا مسار صبح دينا ما يدعي ما يدعي صوت شيء بعيد sidooda sidoodan kalgacal qalbiska afiyo oo wacan idinku soo salaame soomaaliyay ma nabadba muqdishooy ma nabadba kismaayoy ma nabadba
waaya saaxiibayaal dhegeystayaal dhegeystaha qadka ku jira ayaan soo dhaweynaya halo salaamu calaykum waalaikum salaam haye wala soo dhowo magacaaga halkaad naga soo wacayso waa daahir jooga xaafadda kalaam haye daahir soo dhowo karaabo ka waran xaaladeeda guud dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka iyo gaadiidka iyo sida looga waabarshay daahir waxa dhow kalaamti waa kanima sariifaan waaya hadalhaynta ee xaafadaada
daahir ashaabka aad burayay oo ceel dheera yimid aa waaya aad umaadsan dhegeystaha sida qiimaha badan nagala qayb qaata dhegeystayaal saaxiibayaal ee, dhanka fariimaha ayaan fiirin doonaa ee, dabcan ee, dhegeystayaasha ee, dhanka fariimaha ayaan fiirinaynaa waayahay dhegeystayaal saaxiibayaal fura shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan bal dhegeystaha ku jira qadka ayaan fiirinayaa ee, soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa maxamed jooga
maxamed oo qofsaar jooga miya ah maxamed si guud nooga waran qofsaar
irmaanka waa salaamaadin yiraahdo ceeedo bakar waa lagu waabay dhaqanta ka warraba waa lagu laba rabaa haye xaalada guud waa okay soma
oofay waa oofay oofay inta ka warrabo waaya hadal halinta ka waran deegaankaaga
deegaanka waxaa laga hayaa dhammaan waxaa soo dalay ceel dheere iyo ma galmudug oo ku fashilmatay galmudug nimada galmudug waayahay aad buu mahadsan yahay dhegeystahaasi deegaanka qofsaar jooga dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaan weli ku guda jirnaa raadiyaha cadaadana waad naga dhegeysanaysaan subax wanaagsan subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan subax wanaagsan intii saaka samaa ku toosto dantoodu soofi allah u siyaaji subaxa wanaagsan intii saaka samaa ku toosto dantoodu soofi allah u siyaaji subaxa wanaagsan
waaya saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaan weli ku guda jirnaa dhanka fariimaha ayaan fiilin doonaa dhegeystayaasha fariimaha ii soo diray assalaamu calaykum waa munamaanka oo joogta xaafadda karaama waan islaamaya raadiyo cadaado saakay nabad ayaa lagu soo kacay waxbarashadii iyo goobihii caafimaadkana waa loo wada dareeray hadalhayntuna waa sidii xaafadaha bilicdeeda loo soo celin lahaa ayay leeda dhegeystahaasi aad maasanta dhegeystayaal dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinayaa soo dhowow saaxiib ee magacaaga iyo halkaa aad naga soo wacayso Ee, soo dhowow saaxiib magac soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waan dhawahay magacayga waa nuur axmed nuuriine waxaan ku suganay magaalada cadaado xaafadda galbeed haye nuuryar soo dhowow bal si guud nooga waran xaafadda galbeed
alxamdulilah wax dhib u dheri kamayna dhicin kay waa mid iska degan afar iyo labaatanka saac la isla dhaafay waa mid aad iyo aad u wacan kalowguma garata waayahay marka hadalhaynta xaafadaada saaka
saaka horta waxaan shaqeynaya goobahin ganacsiga ee kala dadunay isbitaaladii sida magaranaysa maqaayadihii magaranaysa suuqa weyn ama saylada xaraha xaafadda galbeed kii waa mid iska degan aad iyo aad ay u shaqeynaysaa gaadiidka kala duwana xaafadda in badan ayuu u kala gooshaya shaqadiisa hore ayay u soctaa xaaladda ugu badan waxa weeyaan sidii haatan dadku ay isku waxawey lahayeen ama dadka xoolaha ay ka dhamaadeen ay usoo dhawey lahayeen bulshadani galmudug Waayo.
reer galmudug Waayo.
Een, waxaan dhihi la- ambaan ku baaqi lahaa een, dadka xoolaha ay dhaafeen waa in lasoo dhaweeyaa martisoorna loo yeeraa amba ma Waa- garanaysaa meelaha ay joogaan een, lagu tagaa Sida waay waxaan waay sameeyay.
waaya aad aad baa mahadsantaha dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirna subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan aad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socoshada ee barnaamijyada ee, ama barnaamijka subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal dhegeysta kale ayaa iminka qadka ku jira bal dhegeystaha kale ayaan fursad siinayaa soo dhawow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
magacaygu waa faaduma oo joogta xaafadda galbeed haye degmada Cadaadis.
faadimo si guud looga waran galbeed ee dhanka caafimaadka waxbarashada isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo horumarada kale ka jira xaafadaada
maasha allah xaafadeeda aaday u fiicanta horumaro badan ayaa jir jira hadalhaynteeduna waxa waaye saxda ay ciyaarayaan dowladda galmudug goboleedka galmudug iyo al- iyo al-shabaab oo isku haysta degmooyinka mida gobolka galgaduud ayaa laga hadalhayaa Waayo.
kala caafimaad ahaan aad ayaa looga wacay waay aad iyo aad baa mahadsantaha insha allah reer galbeed oo salaamayna dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaan weli ku guda jirnaa fariimaha noo soo diri kartaa dhegeyste ee furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad fariimaha noogu soo diri kartaan dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad dhegeystayaal fariimaha noogu soo diri kartaan barnaamijkuna waa subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan saaxiibayaal dhegeystayaal waxaan leenaha ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socoshada barnaamijyada iyo raadiyaha cadaado
shakawa isna subaga xoola sabrarada la buusho waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal dhegeystayaal badan ayaa qadka taleefonka ku jira dhegeystaha kale ee ku xiga hayaan fursada siinayaa soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waaya dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan fursada siinayaa soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
magacaygu waa almaanka la soo xiriira gobolka bilacaan ballacaano mi ah
ah haye ballacaano ka waran xaaladeeda
amanka ma bixiyo hal walaa lagu wacayo faad haye hadalhaynta ka waran ballacaano
waxaan hawla faaka loo jiraa macnihi waaya aad iyo aad baan u salaamayaa waa ku salaamaya saaxiib adiga iyo reer ballacaanaba ee roob iyo khayr iyo wanaagna waa idiin rajeynaya iyo nabadba barnaamijka dhegeystayaal subax wanaagsan aan ku guda jirnaan dhegeystayaashaanu jecelna haddaan mar kale ku celiyo lambarka waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan fursadda siinaya halo salaamu calaykum
wacalaykum asalaam haye walaal soo dhowo magacaaga halkaad naga soo wacayso
waa cabdullaahi bijooleel docoley haye cabdulaahi si guud nooga waran docoley dhanka waxbarashada caafimaadka isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo horumarada kale ee docoley ka jira
intuu waa shaqaynaya haye maxaa saakay docoley laga hadalhayaa
si qofka aa saameyna lagu gurman laha waayahay aad baa mahadsan yahay insha allah reer ducoley waa lagu yaqaanaa inay dadka caawiyaan waan salaamayaa dhammaan reer ducoley iyo saaxiibka hadda barnaamijka ila qayb qaadanaya dhegeystayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa raadiga cadaadana waad nagala socotaan haddaan markale lambarka idigu celiyo barnaamijka aad nooga qayb qaadan kartaan subax wanaagsan waxaa weeye furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo iyo sidoo kale lambarka samteelka eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo dhegeystaha qadka ku jira halo salaamu calaykum
wacalaykum asalaam haye walaal soo dhowo magacaaga halkaad naga soo wacayso
aado waa nasro joogta xaafadda garaam haye nasr si guud nooga waran xaafadda karaama
waa lagu reebay waa lagu fiican haye ka waran ee dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo goobaha ganacsiga iyo
waala arrinta waa shaqaynaya waayahay haye maha- ma- karaamo maxaa laga hadalhayaa maanta
waxaa walaalahay waayahay aad bay masanta gabadhaasi si weyn baan u salaamaya iyada iyo reer karaamaba dhegeystayaal ee barnaamijkan ku guda jirnaa weli raadiyaha cadaadana waa nagala socotaan waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal bal markaan waxaan fiirinayaa dhegeystaha qadka ku jira soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso ku celi magacaaga cabdiqani oo docoley jooga mi ah haye cabdiqani oo si guud docoley iga waran
waxbarashada ganacsiga iyo shabgaydka waxa dhan waa fiican yihiin haye maxaa laga hadalhayaa saaka docoley
waa laga hadlaa dadka abaaro saameeya in guddiga lagu gudaan laha waayahay aad baa maasan yahay dhegeystayaasha sida wanaagsan nagala qayb qaata dhegeystayaal saaxiibayaal ee furashana afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba sidoo kale ee fariim aad noogu soo diri kartaan waa fura lix afartan iyo shan ee waa fura lix afartan iyo shan waa furashan aan dhahday fura waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo iyo isla sidoo samtel dhegeystaha kale qadka ku jira ayaan fiirinaya waa ka xumahay dhegeystahaasi waxaan rajeynayaa mar kale kusoo noqon doona dhegeystayaal saaxiibayaal ee weli barnaamijka subax wanaagsan ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaadana waad nagala socotaan dhegeystayaal saaxiibayaal waayahay dhegeystayaal saaxiibayaal fardowso oo joogta say sheegayso deegaanka een, waa deegaanka mir miracawleed ee, waa salaamya bay leedahay bahda radio cadaado marka xigta miracawleed oo lagu fiicay waxaan abaar ahayn waa laga rooyahay hadal hayntuna waa arrinta ceel dheere ee shabaab ka soo galay waaya dhegeystayaal barnaamijka waynu ku guda jirnaa
tabadan la seesho sidooda sidooda waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal cabdirasaaq oo jooga gal- ee, godi labe galgaduud waxau leeyahay salaami bahda raadcadood markay xigta godi labe xaaladeeda guud dhanka waxbarashada caafimaadka isu socodka dadka iyo gaadiidka waa okay hadal hayntuna waa deegaanka ceel dheere oo noo dhow shabaabka soo galay ayuu leeyahay waayahay dhegeystayaal saaxiibayaal ee, barnaamijka qaybihiisa ugu dambeyn soo gaarnay dhegeystaha qadka ku jira ayaan fiirinaya soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad waayahay ee, magacaaga iyo halkaad naga soo wacaysa walaal
waxaan joogaa xaafadda galmudug galmudug
haa xaafadda galmudug waa xaggee waayahay dhegeystahaasi aad umaasantahay dhegeystayaal saaxiibayaal ee, furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo aad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan ee, barnaamijku waa subax wanaagsan qaybihii dambe barnaamijka ayaan kusii sugayna dhegeystayaal alaab barnaamijka waxaan ku ogaanaa xaaladaha guud ee deegaanada galgaduud iyo mudug ee idaacadda laga dhegeysto sida looga waabaraystay afaraatanka saac ee ugu dambeysay hadalhaynta ee, dhanka waxbarashada caafimaadka iyo socodka dadka iyo gaadiidka dhammaan haddaba dhegeystee fursada oo haysataa inaad si guud nooga warbixiso deegaankaaga oo aad nala wadaagto xaaladihiisii ugu dambeeyey ee furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba aad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan
shakawa isnasibaga xoola sabrarada la buxsho la buxsho tabadan la seesho
waayahay saaxiib yaal dhegeystayaal bal markaan waxaan fiirinayaa dhegeystaha qadka ku jira halo salaamu calaykum waaya dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaal saaxiibayaal ee, barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaa dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb qaadan karaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijkuna waa subax wanaagsan dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinaya halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum waayahay gabadhaasi waxaad moodaa codkeeduna aad u hooseeya dhegeystayaal saaxiibayaal een, eh, dhegeyste kale oo magaciisa ku sheegay ibraahim waxau leeyahay waxaan joogaa dhuusamareeb waa salaami bahda raadiyo cadaado Eh, si guud xaaladda dhuusamareeb aad bay u fiican tahay laakiin waxaa la hadal hayaa ee shabaabka soo galay ceel dheer ayuu leeyahay iyo galmudug oo iska jiifta waayo dhegeystaha kale qadka ku jira ayaan fursad siinayaa soo dhowow ee, saaxiib magacaaga iyo waa ka xumahay dhegeystahaasi uu ka baxay qadka ee, furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaa mal dhegeystaha ku jira ayaan mar kale siinayaa fursadda soo dhowow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso Eh, soo dhowow walaal waayo dhegeystahaasi waxaad moodaa codkiisa inuu aad u gaabaya dhegeystayaal saaxiibayaal fariin ayaad nala wadaagi kartaan dabcan haddii ee, uu maqalku xoogaa kaa liito asalaamu calaykum buleya waa nuur cabdi oo jooga deegaanka habaasley waxaa la hadal hayaa waa barashada waa barasho la-aanta haysata bulshada ayuu leeyahy dhegeystahaas dhegeystaha ee ugu dambeeya ee barnaamijkan fursadda u siinaya ayaan ka qabanaya halo asalaamu calaykum
calaykum salaam hayo soo dhawo walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso ku celi
jooga haye faayid oo diyaana jooga faayid ka waran si guud diyaana nooga waran haye maxaa afartanka saaca lasoo dhaafa laga hadalhaya diyaano
waraareynta ugu ugu sarreysa waa dulqaadka laga habo waa waa waa abaaraha iyo
waayahay aad mabaasan yahay dhegeystaha sida qiimaha badan lagala qayb qaatay reer dayaano waa salaamaya dhegeystayaal saaxiibayaal ee qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkan isla soo gaarnay dhegeystayaasha aanu jecel nahay waqtiga ayaa in saamaxa intaa ka badan aan sii wada dhegeystayaal saaxiibayaal ee barnaamijka aad baan idiin salaamaya dhammaantiin waa kuwa ka qayb qaatay aad baan ugu mahadcelinaya inta u suurtageli weyday sidoo kale waa u mahadcelinayaa oo qadka uu eh, mashquulka uu ka noqday dhegeystayaal saaxiibayaal intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno haddii allaha awoodda raalli ka noqdo birrito insha allah inta ka horreysa amaana allah
Ee, sidig dhammaante, ee, sidig dhammaante. Dhulko- dhulko sababa waa qalal, dadku samaku wada tegay. Ee, sidig dhammaante, ee, sidig dhammaante. sameesha gaawa isna subaka xoola sabrarada la buuxsho la buuxsho inta badan la seesho sameesha gaawa isna subaka xoola sabrarada la buuxsho la buuxsho inta badan la seesho soomaaliyay ma nabadba balad weyn ma nabadba gaduud ma nabadba